guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka iyo sohdimaha ayaa magaalada muqdisho ka daafuray ololaha qaran ee diiwaangelinta codbixiyayaasha taasi oo la filayo in dhowaan ay ka qabsoonto gobolka banaadir waxaa goobjoog ka ahaa madasha daafurka guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka guddoomiyaha gobolka banaadir xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan xukuumadda federaalk soomaaliya iyo bulshada qeybaheeda kala duwan ugu horeyna waxaa madasha ka hadlay guddoomiyaha guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka cabdikariin axmed xasan isagoo oona bulshada gobolka ugu baaqay in ay isdiiwaangeliyaan waxaa sharaf weyn noo ah in berri maahan saa dambe oo bisha abril ay tahay shan iyo tobankeeda lixdan sano ku dhowaad kadib dadka soomaaliyeed ee ku nool gobolka banaadir inay u dareeraan inay doortaan isdiiwaangelintoodii inay bilaabaan si ay bishii juun soddonkeeda u doortaan golohda deegaanka intaasoo shaqaan qabannay xafladda waa furitaan dhitayliska iyo howlaha socdanana waxaan siin doonnaa halwadeennada oo shaqadan iska leh maanta oo maalin weyn waxaa noogu xigta anadar beerta nabadda oon ku qaban doono soobax ballaaran oo bandhig noocan oo kale ah oo aan beri galab qaban doono insha allahu tacaala dhacdooyinka iyo kulummada iyo bulshada la kulankeedu waa nonstab insha allahu tacaala marka maanta waxaan haddaan nahay guddiga madaxa bannaan ee doorashada qaranka iyo soodimuhu waxaan rabnaa inaan idin tusno qalabkii doorashada oo aan rabnaa bannaanka inaan idinku tusno siduu u yahay qalabka qalab saxa oo shaqaynaya waxaana rabnaa inaan maanta idiin sheegno daafurka waa ujeedaan daafurka ololaha qaranka ee diiwaangelinta codbixiyaasha gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa muqdisho amiir ayaa sheegay in uu hogaamin doono shacabka gobolka banaadir si ay isku diiwaangeliyaan una tagaan goobaha codbixiyaasha xilli dadka magaalada muqdisho iyo gobolka banaadir degan loo siinayo fursad ay iyagu ku soo doortaan hoggaankooda runtii ma qiyaasi karo waxaan u malaynayaa inta badan inteennan halka fadhida waa yar tahay doorashadii ugu dambaysay ee march kii cid ka qayb gashay konton iyo lix sano kabacdi waxaa ilaahay mahaddiisa in dadka loo celinayo awooddoodii oo ay dadka gobolka banaadir deggan kuwa ugu horreeya ay noqonayaan mid qaran marka loo fiiriyo inay soo doortaan cidda iyaga matalaysa guddiga doorashooyinka qaranka ayaa wado ololihii ugu dambeeyey ee lagu diiwaangelinayo bulshada ka qayb qaadanaysa codbixiyaasha iyagoona doonaya in ay qabtaan doorasho qof iyo coda